bismillaahi araxmaan araxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu wacan saaxiibayaal meel walbaad joogtaan iyo sida maqalkiyaga uu idiin soo gaarayo halkani waa radioga snai ee muujadiisu ay tahay siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba oo f m megahartis waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijka dhalinyarada oo aada dhegeysataan toddobaadkiiba mar xiliyadani oo kale maalinimada salaasaha ah ee saaxiibayaal kusoo durga barnaamijka dhalinyarada ee radioga snai barnaamijka dhalinyarada ee radioga snai waxa uu baxaa maalinimada talaadada ah waxaana diiradda aynu ku saarnaa amuuraha dhalinyarada ee toddobaadkii ugu dambeeyey waxyaabaha hadalhaynta ee dhanka dhalinyarada horumarada wacyigelinada iyo weliba hirgelinta ganacsi shaqo abuurka iyo howlaha kala duwan ee dhalinta soomaaliyeed si gaar ah kuwa ku nool magaalada tani johar ay hayaan sidoo kale barnaamijka waxaynu ku dul joogsanaa dabaaldegyada maalmaha dhalinyarada iyo weliba shirarka kala duwan ee ku aadan amuuraha dhalinyarada toddobaadkan barnaamijka dhalinyarada waxaa marti inoogu ah islamarkaasina aad ku dhegeysan doontaan safar gaaban oo ay ku baxeen qeyb ka mid ah dhalinyarada magaalada johar ku nool si gaar ah dhalinyarada barta culumta sayniska oo isugu jira gabdho iyo wiilal kuwaasi oo wacyigelin caafimaad ah usoo sameeyey dadka ku nool tuulada banaaney oo hoostimaada degmada tani johar ballanqaadi ay u sameeyeen oo ku aadan bixinta agabyo kala duwan oo agabka caafimaadka ah oo ay ka mid tahay kuwa looga hortago faafidda cudurada faafa sida shubanbiyoodka iyo waxyaabihii halkaas ay kala soo kulmeen ayaan barnaamijka dhalinyarada aynu diirada ku saari doonaa toddobaadkan balse intaynu gelin faahfaahinta barnaamijka dhalinyarada saaxiib yaal waxaad kusoo dhawaataan qadar kooban oo adeega bulshada
dalkeena soomaaliya wuxuu wajahayaa dhibaatooyin xooggan oo ah dhanka deegaanka iyo isbeddelka cimilada mid ka mid ah dhibaatooyinka deegaanka ay soomaaliya wajahayso waa jarista dhirta oo dhuxul ahaan loo jaro nolosheenna waxay ku tiirsan tahay deegaanka sidaas darteed waa waajibaadna saaran dhammaanteen inaan dhirta ilaalinno dhirtu waxay kaalin ka qaadataa oksijiinka hagaajinta tayada hawada ilaalinta carrada iyo duurjoogta dhirta waa mustaqbalka carruurteenna
iskaashiga dhalinyarada ayaa kaalin ballaaran ka qaata in bulshada wax badan loo qabto islamarkaasina ay helaan xaalado kala duwan oo ayagu markaasi noloshooda lagu samatabixinayo barnaamijka dhalinyarada waxaynu toddobaad walibaba aan kaga hadlanaa qeyb ka mid ah warbixinada ugu muhiimsan ee amuuraha dhalinyarada toddobaadkani barnaamijka iyaga ah ee dhalinyarada waxaynu intiisa badan saaxib yaal deerada aynu ku saari doonaa qaar ka mid ah ardada dhalinyarada ah ee markaasi ku nool magaalada tani johar waxna ka barta macadka rajo qeybta caafimaadka ayaa waxa ay sameeyeenna wacyigelino caafimaad kuwa oo ay ka sameeyeen tuulada banaaney horena toddobaadyadii hore ay uga sameeyeen magaalada tani si gaar ah kaamamka barakacyaasha magaaladan ku nool dhalinyarada barakacyaasha booqday sidoo kalena tagay tuulada banaaney ayaa tir ahaan gaarayay ilaa iyo kow iyo labaatan dhalinyaro kuwaasi oo wacyigelino caafimaad usoo sameeyey dadka ku nool tuulada banaaney ee duleedka magaalada tani johar caaisha cabdulqaadir oo ka mid ahaa horkacayaasha dhalinyaradan ayaanu ka wareysanay xaaladda tuulada banaaney ujeedka dhalinyarada iyo ardadanba ay ugu midoobeen in ay markaasi sameeyaan howlahani wacyigelinta ee tuulada ay ka sameynayaan ayaga oo ah arday wax ka barata mid ka mid a dugsiyada magaalada ku yaala islamarkaasina marka ay qiimeyn ku sameeyaan xaaladaha tuulooyinkana ay geeyaan dawooyin waxaynu weydiinay sababta dawooyinkaasi sida ay u helaan dawooyinkaasi iyo cidda ka saacida in ay wacyigelinta iyo bixinta samafalka dawooyinka bilaashka ah ay u sameeyaan dadka tuulooyinka dhowdhow iyo kuwa ku nool kaamamka
magaceyga waa caaisha cabdiqaadir axmed waxaan ka mid ahay dhallinyarada ku nool gobolka shabeellada dhexe khaasatan jowhar waxaa dhigtaa waxaa ka socdaa iskuolka rage educational academy oo lagu barta caafimaadka culumta caafimaadka iyo waxyaala hoos imaadoo lamid eh waxaa ka mid nahay dafcadda hadda ka baxayso iskuulka waxaa maxaa lahay waxaa sameynay wacyigelin ku saabsan caafimaadka sida looga hortago cudurada iyo maxaa lahay wacyigelin ku saabsan caafimaadka caafimaadka soo waxaa ka sameynay jowhar dhexdiisa ka sameynay tuulo kaaman ku yaala jowhar dhexdiisa ka sameynay kadib waa soo ogaanay baahiyaha ay qabaan kadib waa sii baxnay waxaa aadnay maxaa lalahay tuulo kamid ah tuulooyinka jowhar ku yaalo baahiyooda ayakana waa inoo soo sheegeen baahiyaha gaarka ay qabaan waxay noo sheegeen inay u baahan yihiin isbitaalo isbitaallo ay u baahan yihiin sidoo kaleente ay mar walba sanad walba qorxeed shuumbiyood ilmaha ugu dhimanayaan wax isbitaal ee meesha ay ku oolin xitaa farmashiya ay ku oolina noo sheegeen sidoo kaleente waxay ka cawadeen maxaa lalahay inay helaan daawooyin ku saabsan ka hortaga caafimaadka sida caruurta caruurta yaryar oo daawooyin ay u baahan yihiin anagana maxaa lahay ardayan ahay ardayda arday intaa sameyn kartaa u sameyneynaa koortag wax walba ay u baahan yihiin oo anaga sameyn karno waa u sameyneynaa sidoo kaleente anaga ka arday ahaana iska aruurinay ardaydeena isxilqaanay sidaas anaga u caawinayna ardaydeenaan ka caawinaya sidoo kale waxaa ugu baaqaya hay-adaha qaabilsan caafimaadka inay ilgaara u lahaadaan tuulooyinka ku yaalo oo hoos imaada gobolka shabeellaha dhexe khaasatan jowar inay ilgaara ay ku sameeyaan ay u keenaan daawooyin isbitaalana ay ugu furaan sida caafimaadka sida caafimaad u helaan sidoo kaleente waxaa ugu baaqayaa maamul goboleedka hirshabeelle in ay caafimaadka ay ku dadaalaan dadkaas ayakaa maxaa lahay mas-uuliyadooda ayaka dushka saaran tahay inay ilgaar ay u dayaan uu baaqi waxay ahayd caaisha cabdulqaadir oo ka mid ahayd dhallinyarada magaalada tani jowhar si gaar ah kuwa wax ka barta macadka rajo islamarkaana howlo caafimaad ah oo wacyigelin isugu jira u sameeyey dadka tuulada banaane waxayna ahayd mid ka mid ah guddoomiyeyaasha ardadaasi booqday tuulada islamarkaasina guruubyada mid ka mid ah horkacisay waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada wuxuuna idinkaga imaanaya radioga snai qayb ka mid ah ardadii dhalinyarada ahayd ee tagtay tuulada banaaney ayaan nocdod kala duwan ka helina kuwaasi oo ay kaga warbixinayaan safarkooda waxa uu ku khotoomay iyo sida dadka tuulada ay u soo dhaweeyeen iyo xaalada kala duwan ee ka jirta tuulada banaaney ee duleedka magaalada tani jowar
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magaceyga socdiya anas cabdulaahi kana mid ah ardayda macadka rajo waxaa maalmaha howl booqasho iyo wacyigelin ah u jirnay tuulooyin oo jowhar hoos yimaado sidoo kale jowhar dhexdiisa waa ka sameyn wacyigelintaas waxaa kamid ah kaamamka oo ku yaala horseed shalay a udambeysa waxaa jirna tuulo oo jowhar hoos timaado oo lagu magacaabo banaane tuulooyinkaasa qiimeen iyo waxyaabo badan aa kasoo sameyneyn maasha allah waa booqani wax walba oo u baahan yihiin waa soo aragna meel walba dhibaato ka haysatan waa soo aragna marka insha allah waxaa rajeyneynaa tuuladaas inaa wax u qaba doona ardayda macadka rajisaa unahay biidni illaahi insha allah tuulooyinkaas waxay kale ka cawaadeen boqolkiiba sagaashan iyo shan isbitaal la-aan iyo daawooyin dhanka oo shuunbiyoodka iyo every meel walba ay ku imaato insha allah waxay leeyahay ka baryaynaa baahiyaalkaas inaa oo yani ay noo soo sheegteen inaa falcelin aan ka bixi doono saa unaa bahdarajo insha allah mahadsantaana lacagta isugu darnaa khaasatan saa unahay ardayda oo yani macadka rajo anaga dhalinyaro ahaana waxa u sameynaa saa unahay bahada rajo ardayda rajo marka insha allah waxaa rajeyneynaa booqashada ashal ku tagna falcelin inaan samey doono anaga hay-ad mini laakiin arday isu xilqaantiyaanaha insha allah wax walbani biidnillah way dhammaanaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa fitxi maxamed axmed ka socoto macadka rajo waxaan ka mid ahay ardayda dhigato macadka rajo khaasatan qaybta caafimaadka macadka rajo waxaan ka bartaa caafimaad maalmahan dambe waxaa inoo socday baraatikaalo aan ku qaadanayno magaalada jowhar dhexdeeda waxaan aadnaa tuulooyin hoos yimaado magaalada jowhar shalaytooda waxaan jirnay tuulada lagu magacaabo banaane waxayna hoos timaadaa magaalada jowhar dadka ku nool tuulooyinka tuuladaas banaane waxay ka cawaanaayeen baahiyaal gaar ah khaasatan waxaa u badneed caafimaad daro inaysan haysanin goobo caafimaad meelaha sida hooyooyinka iyo dhalaanka aysan ku dhalaan inaysan haysanin walow anagana aanan awoodin oo arday aan ahay insha allah wax isku dayaynaa inaan ka falcelino baahiyaadkooda ardayaan nahay anaga ardayda dhexdeeda aan isxil saarayno waana ka falcelin doonaa insha allah waxaan kaleetoo booqanay maalin dhexdaas kaam ku yaala magaalada jowhar ayagana waxaa kasoo aragnay baahiyaal kala duwan إن شاء الله أيضا وقف العلين دونا وحنا هاي أرضي إسحيل خانتي أيضا لحدودا العقاد كي وحي عندك أبهي وحا وسمينين أنا قاعد إسحيل صارنا أنا قاعد ديبنين بإذن الله وحان كرجينينا magacii waa madiine xanif sheekh cali waxaan ka mid ahaa ardayda macadka rajo waxaan ah, maalmahan ah, booqasho ku tagnay duulooyinka hoos imaaday magaalada jowhar waxaan ka bilaabnay een, kaamamkan oo oo horseed ku yaalo een, kadib haddana shalay ah, u dambeysay waxaan tagnay een, tuulada banaaney okay waxaan tagnay tuulada banaaney een, anaga ka arday ahaan een, macahidka rajo ardayda ka qalin jirisay waxa aan soo baranay ah waxaan go'aansanay inaan aan wax ugu darno dadkeena oo naga oo yacni wax baahiya ah qabaan oo anaga yacni waxay haysanin oo anagana waxa ugu dheernay aan wax ugu darno Een, een, xaaladda dowladda way iska fiicneed maasha allah alxamdulilah laakiin een, dhanka caafimaadka ay aad ugu liidanayeen kadib een, wadatashi dheer kadib waxaas- waxaa is go'aansanay inaan wax isku aruurin aan u geeno waxa aan u geenaynana ma ahayn waxa ay hay-ad iyo waxyaabaas ama NGO nu soo dhiibeen waxa dhalinyaro ahaanteena ama arday ahaanteena aan iskaga aruurin aan go'aansanay inaan u geeno aan wax ugu jeestada haa hore waa u sameynay een, meelo badanaa tagnay sida hadda sheegayba een, kaamamkan oo horseed ku yaalo iyo intay tuulada banaane iyo intay tuulada kaluunte een, waxaan rajeynaynaa inaan sii wadno oo intaas sii kordhino aa dadka wax u qabano waxaa baranay aa dadka wax ugu tarno markaaga hadaa caabsad adaa beri aa wax kuyeelaysad een, maalinta qiyaam marka dadka oo caafimaadka barta iyo dadka waaweynka oo anagana sii sareeya waxaa oo baaqalaa bulshada inay wax u qabtaan bulshadaada wax u qabo wadankaaga horumarso degmadaada horumarso بسم الله magacaygu waa haboon cumar cabdiqaadir oo ka mid ah ardayda bakhdarijo waxaan shalay aan booqanay tuulada oo hoos timaada magaalada juhar gaar ahaan tuulada banaaney waxa aan sameynay wacyigelin oo ka hadlaayo dhanka caafimaadka Een, waxaan aan soo aragnay famili badan oo ka hadlaayo caafimaad daro iyo ca- inay u baahan yihiin daawooyin dhanka daacuunka iyo in ta- ee, gabdhahooda ay wixismayaan ay u baahan yihiin isbitaallo markaas ay maamooyinka ugu dhali karaan maamooyinka dhalaanka ah ay u baahanayaan insha allah waxaan rajeynaynaa aniga ardaydeena aan aan ahay arday rajo ina aan u samayn doono gargaar oo gargaar iska gaaban ah sida aan ardaydeena aan u nahay aan u fidi doono inaan garab istaag aan u samayn doono insha allah Een, haddaan aan nahay bahda rajane mar walba waxaan u taagan nahay inaan bulshada aan wax mar walba u wacyigelino waxaan baranay aan ugu qabano insha allah aniga ah, saa unahay ardayda rajo bahada rajo ah, inaan rab- aan rabnaa inaan isku noqono ah, wa- markaas ita waxay u baahan yihiin baahidooda gaarka aan u samayn karno aan u samaynaan rabnaa iyo maamulaheena bahda rajo wala dadkaas haddaa fiiriyey xaaladooda maasha alla iska fiicnad laakiin waxay gabad cabaadayeen dhankaas ita daacunka iyo goob caafimaad inay u baahan yihiin maasha alla nadaafadooda aad ay u siraysay keliya waxay u baahnaayeen bah- een, goob caafimaad in loo bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa samsom afshar cali oo degan magaalada jawaar oo ka mid ah ardayda macadka rajo waxaan sameynay hororgaal caafimaad dadka tuulooyinka ku booqanaynay hadda waxaa tagnay tuulada hoos timaado ee magaalada jowhar banaaney qaas ahaan waxaa soo aragnay dhibaatooyin badan halkaasay ka jirto een, wax gargaar la-aan hadda marka wa- waxaa codsanayaa in dadkaas lasoo garab istaago garab istaag fiican loo sameeyo waana mahadsantihiin
ololaha wacyigelinta caafimaadka iyo iskaashiga dhalinyarada ayaa kaalin ballaaran oo mug weyn ka qaata guud ahaan nolosha dadka aadanaha ah waxaana sidoo kale uu kaalin ka qaataa badqabka iyo caafimaadka lagu naaloonayo dadka ku nool tuulooyinka dhowdhow iyo kuwa fogfogba waxa ay dhibaatooyin xoog leh ay kala kulmaan xaaladaha caafimaad darida helidda markaasi oo adkaata ee dhanka dawooyinka iyo goobaha caafimaadka in dhalinyaradu ay isu kaashtaan sidii loo taageeri lahaa dadka tuulooyinka islamarkaasina marooyin kaneecad daweysan wacyigelino biyosifeeyaal iyo waxyaabaha looga hortago in uu faafo jermiska cudursadiyaasha ah ayaana markaasi ay u baahdaan oo looga garab joogsadaa barnaamijka dhalinyarada toddobaadyadii hore ee aada dhegeysateen saaxiib yaal waxaynu diirada ku saarnay islamarkaana aan kaga hadlaynay howlo samafal oo dhalinyaradu ay sameeyeen ururo ka mid ah ururada magaaladan ka dhisan ee ka qayb qaatay howlaha dib u dhiska iyo dayacatirka magaalooyinka toddobaadkani waxaynu intiisa badan kaga hadlaynay howlaha caafimaad ee dhalinyaradu ay u sameeyaan dadka tuulooyinka dhowdhow kuwa kaamamka iyo barakacayaasha markaasi ku nool guud ahaan barnaamijka soo saarihiisa iyo la socodsiintiisaba waxa uu ahaa anigoo cabdifataax axmed ah wuxuu si toos ah saaxiib yaal idinkaga imaanayey radioga snai cidda uu seego barnaamijyadeena ceynkani oo kale ah waxay dib kala daalacan kartaa mareegyada aynu ku leenahay baraha bulshada ee snai radio oo youtube iyo facebookba leh sidoo kale barnaamijka toddobaadka xiga waxaynu diradda ku saari doonaa qodob aada u muhiima islamarkaana aynu kaga hadli doonno xaaladaha kala duwan ee dhalinyarada iyo kaalinta dib uuriska dhalintu ay kaga jiraan dhismaha wadooyinka magaaladan ka socda aragtida dhalinyarada iyo sida ay tahay inay kaga qayb qaataan badqabka howlaha dayactir ee magaalada ka socda ilaa ma aynu ku kulanno saaxiib yaal barnaamijka dhalinyarada oo ceynkani oo kale ah isma dhaafno waxaan idin leenahay asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu